wasiirka maaliyadda ee soomaaliya xuseen cabdi xalane ayaa sheegay in dowladda ay kordhinayso dakhliga ka soo xirooda gudaha in ka badan boqolkiiba konton sannadkan waxa wasiirku maanta hortegay baarlamaanka soomaaliya isagoo u bandhigay miisaaniyadda sannadka soo socda oo la saadaalinaya inay noqonayso laba boqol iyo siddeed iyo toban milyan oo dollar wasiirka oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in ku dhowaad kalabarh miisaaniyadda ay saadaalinayaan ay ka soo xeroon doonto amaba ay ka soo xerooto gudaha dalka khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayuu ugu warramay haaruun macruuf oo ugu horreyn weydiiyey wasiirka sida ay dakhligaasi ku soo xeraynayaan dakhligu wuxuu ka imaanayaa wuxuu ka imaanayaa gudaha waxaan ugu talagalnay in aan dakhliga gudaha kasoo galo sanadkan boqolkii konton iyo laba kor u qaadno annagoo bilaabaynaa canshuurihii beriga oo aan waayo la qaadin joogsaday ilaa hadda wixii dawladda inkamkeeda gudaha wuxuu ku saabsanaa dekeda iyo eerboorka xamar waxaan badacadaha ka dhoofiye kasoo degaayay waxyaaba yaryar oo khidmado ah marka waxaan hadda soo kordhinaynaa maaragtay oo taarifooyinkoodii la baaskariyay budgetkana qayb ka ah integral part of the budget afrinti canshuurihii bariga taa marka waxaan rabnaa inuu dakhligu tago adigu ilaa boqol iyo shan iyo toban milyan baan ku saadaalina dakhliga guduhu inuu noqdo waxaa hadda kamid bajed ahoo aan isku hadlaynayno oo dibadda dawladaha saaxiibada ah contributionkooda oo ilaa hadda la isku hadlayn karana waa toddobaatan iyo saddex milyan welina budgetka waxaan ku saadaalinaynaa deficit ah ilaa soddon milyan oo ayadana aan rajaynayno ama in dakhliga gudaha uu kordho ama dawlado kale oon saaxiibanahay iyo hay-ado kale tia inaga kaba waa garta waxaad xustay wadamo aad saaxiib tihiin oo idinka kabaya dhinaca maaliyadda maxaan ku idhahdaa waxaa horey loo sheegay turkiga iyo norway bal dowladahaas intaad ka heshaan iyo dowladaha kale ee iyaguna idinka kaba dhinaca maaliyadda bal ii faahfaahay dowladda norway actually waxaa nagala shaqeynaysaa system lacagta ay bixinayaan waxaa ka muuqisa system aan ka wada shaqeynayno oo la yidhaahdo s f f special facility fund oo loogu talagalay systemkii ay dabyowa deeqda bixiyey iyo dakhligii waxoo dhan la isticmaali lahaa oo habkii dawladda iyo dalka lagu soo mari lahaa hadda dalka intaas oo mashruuc baa qolo walba meel iska wadataa oon xitaa aadan mararka qaarkood heli karaynin tiradooda iyo waxa ku baxaya iyo intee soomaaliya soo gaadhiyay inteenba soo dhaafin nairobi iyo meelo kale marka systemka iyaga ah ayaga maaragtay wuxuu xoogiisu yahay taageeradoodu systemkan inuu shaqeeyo marka adigu hadda wejiga koobaad lacag waxaan hadda filaynaa in ay soo wareejiyaan toddobiiyo toban milyanaba ku saadaalsan budgetka taasoo qeybna kabayso shaqaalaha rayidka mashaarkooda qeybna mashaariic yaryar oo horumarina lagu fulinayo waa dawladda norway dawladda turkiga waxay weli ilaa hadda lacagta sanadkan ma soo gaarin laakiin waxay ballan qaaday inay bixinaysa shan iyo labaatan milyan oo si gaara loogu taageerayo security sectorka dawlado kaleoo saaxiibo sida qatar iyo ciraaq iyo ayagana contribution ka geystay budgetka kuwana olready geysteen kuwana laga sugiyana way jiraan waay waxaa jiray waxaad xustay nidaamkan s f f waxaa kaloo jiray iyadana walaacay qabeen dhinaca dowladaha dibadda oo ku saabsanaa musuq maasuq laba guddoomiye bankina way iscasileen marka bal sida aad dib u habeyn ugu samaynaysaan u nidaaminaysaan nidaamkiina dakhli soo xaraynta iyo bixinta kharashaadka iyo isla xisaabtanka bal ii sharax si kooban horta haaruunow markaan run kuu sheego soomaaliya waxay noqotay meel cid walba waxay doonta ka sheegto wararka laga sheegayana ay wada yihiin warar wada negative ah dadka wararka sheegayana xitaa dad soomaaliya yimid iyo dad xitaa dadkan annaga iyo cid lamida midna waraysta maahaane meelahaasay ka qaataan wararka jeebkooda ama meelo kale oo aan soomaaliya ahayn dadka qaata ama dad dana gaar ah oo matalan dalal meel nolol comfortable oo dad ku noolo mishaarna ku qaata soomaaliya horta dadkaasa wararka noocaasi inta badan faafinaya annaga dakhliga anagu waaba intuu leeyahay waaba intaas wa intaan kuu sheegayo horta dee wax aan qarsanaynaaba wax ishiiba ahaynba systemka waxaan ugu talagalnay inayba nala maamulaan oo hadda ayagaaba maaragtay annaga iyo norwegian iyo shaqaalaha iyaga kulli meeshay wada joogaan systemka naftigiisa financial management systemka waxa la gelinayo waxa ka baxaya dakhliga iyaguna markuu central banka ku dhaco system cad oo ciddi rabta inay aragto leh oo fowjaradiisa leh oo awoodda u dambaysa oo bixinteeda uu leeyahay xisaabyaha guud ee dawladda wey mushkiladda waxaa weeye aderow nin intuu nairobi reports kaga qoro ama ama ama new york dan kaa uu noqonayo oon soomaalida wax laga weydiinayo iyo ishiidaya markaad aragtidna annaga kharadka ayaga waaba wax yarba shaqaale waxaan la struggle ugu jiraa wixii basic ah informationka isagaa marka dawladda soomaaliyana kama imaanayo dawladihii beeqda masiiyana kama imaanayo haddaad soo heshid hal dawladoole silinkaasaan bixino mesh meesha loogu talagalay lama marinin ama riboort lagama lagama keenin iisoo sheeg anaa ka jawaabayay wa waa garta sida hadda aad sheegtay dakhliga dowladda soo gelaya iyo wixii ka baxaya dowladdu ma waxay la wadaagaysaa inay la maamulaan xubno shisheeye ama khubaro shisheeye ama dowlado shisheeyaba qaabkaa doonta u dhig arrintaasi heshiis la gaaray miya annaga heshiisyo badan baa la gaadhay dhinaca iyaga commitmenti badan oo ku saabsan xaggan hufidda maamulka miisaan maaliyadda kobcinta awoodda bangiga dhexe soomaaliya waxaasoo idil waa laga wada hadlay intaasoo fooran iyo platforma la keenay annaga horta waxaan qarsanayna maba jirto annagu de dalku waa dalka ayagoo de dalka xornimadiisa compromise ku geli mahayo laakiin cid waxaan diidanahay maba jirtaba annagu systemkan hadda financial managementiga waa nimankaan lacagta nala geliyay waa iyaga infact waa waan wada leenaho way nala maamulaan way saxayaan hadda way odidkoodii baa eegayay siduu systemka u shaqeeyey iyo meelaha u baahan yahay in laga improve karayo sidoo kale central banka roadmap lagu hagaajiyay awoodiisa iyo sistemyadiisa oo ay weel banku gacan ka geysanayaan bangigii weel banku ku heshiiyeen baa jira arrimo kaloo badan oo aanu ka hadli doono markaan imaado washington baan imaan doonaa shirkii weel bank iyo i m f taan ka hadlayno way jiraan annagu waxaan diyaar u nahay inaan dalkan hore uga dhaqaajino meeshuu ku jiro ciddii si daacada rabta in wax noola qabato waxba kama qarsanayno ciddii rabta dee inay soomaaliya shaabad iskaga dhifato ay sidaa ku jirto ama iyada maslaxadeeda ku jirtana inaana wakti iskaga luminina taanada ka wadano anaga go-aanka iyagu waa sidaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda ee soomaaliya xuseen cabdi xalane oo khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ugu warramayey wariyahayga haarun macruuf